الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal iyo dhegeystayaal meel walba isiino dhegahataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo noolodareertan ahaaduhun oo kale miybaa awuda sii mari jirnay barnaamijkii bandhiga warsan oo maalin walba markulu kureeba maalinta jumaadeeta isinkulo dareeresaan xiliidin oo kale barnaamijka bandhiga warsan oo isin ku barateen qodobo dhowr ah intii maalin walba isinku bogitaan mayba geedka uuna ka qaadi doonay barnaamij gaar ah oo ku hadalow guud ahaan xarunta xalinta khilaafaadka bulshada degmada baydhabo oo ay xarun inta badan laka xaliyo kiisaska dadka dabcan iska haysada dacwadaha sida familka ama qoysaska dacwadaha la xiriirta dhaxalka iyo sidaasoo kale guud ahaan dacwadaha diintii walaalnimada barnaamij gaar ee u waana marti keeyaha guddoomiyaha xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka ee bulshada degmada baydhabo barnaamijka bandhiga warsan ayaana kula dareeri doontaan geeka barnaamijku oo dhammaystiran guud ahaan xarunta xalinta khilaafaadka hoose guddan hooseeda su wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed walayada qobdaa santaba barnaamijka intii hawada ka jirta mayba siina dareeri doona anaa maxamed casiis saasoo kale mayba in farsamee haytee maariya maybaana martaniga malaaq mawluud sheekh nuur markale iyo barnaamijkii bandhiga warsan maybua maalinimo sabte ee bila abriilna yaadaka beeganta istumisiyeedkii dabcan sidoo hore iisiinka sheegnay barnaamijka bandhiga warsan mayba geegsi guud inkuu hadalo doone qaabka shaqa waxyaabaha qobadaas iyo muhiimadda leen aasaasi xarunta xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka ee degmada baydhabo oo sugeeka martininga ay guddoomiya xaruntum suguud xaruntumi baan hoos heese wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed haddaba guddoomiyaha oo stuudiyaha koowaad idaacadda warsan geeka martininka ee hadhawaa guddoomiyaha dhawaaw markan ka horeeytay barnaamijka bandhiga idaacadda warsan haka dhawaaw
bismillah ka dhabo maxamed adiyo faslagaanka maariye iyo shaqaasa idaacadda shaqaalaha kasii salaamay ka dhawo idaacadda insha allahu tacaala waa tahay guddoomiye barnaamij gaara geeka maybas guud ahaan aan ku hadalahayna xarunta xalinta khilaafa xalinta khilaafaadka xilligii la asaasi ujeedooyinka len aasaasi iyo muhiimadeeda xambaarsanta si guud haddiina ka dulmarta
bismillaah alxamdulilah wasanaa lilahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina maxamedi waalaa aalihi wasahbihi wasalam qaala rabbi shrax li sadri wasahli amri waxlal uqdam lisaaniyatahu qawli wabacd maxamed abiyo farsamayagaanka siin salaamay mar lamaad wareygu runtii harunta sanadkii lamaadiya furunta walina ku furuntaa magaala madaxa kumagaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya degmada baydhabo xaruntaas lamada sanaya furunta waliba ku ahaa maylan aas-aasay in bulshadan waxyaabihii yar yar oo khilaafaadka ku yaala degmadan baydhabo iyo waxyaabaha hataa curusaadeen haddii marbiyo baabujaraxa baanka jarnee waxayada sheegada dil iyo kufsi baan hayna harmo kulli waliba haranto walka xaliye walaagay kale culeysa nagdano oo maydheraayus maxakamada baahna maxakamado wale laakiin walaagay oo qoysas iyo hanti liska haysada iyo qaababkaas baka kooye waliba haranta boqolkiiba sagaashan xalintii oday dhaqameed iyo isulu marka insha allahu tacaala kulle dadka oo maydheraayus ka noola dadiyo koonfur galbeed gaar ahaan degmadiis baydhawona badan oo haruntaas maydheeraayus lakana jixi faideena koriya jirta marka inta oo bulshada wadaagana ku wadaatadilaaheen waa tahay guddoomiye marka leen feeraye fahamka bulshada ku haysata xaruntu maysla fahamsan marka xarunta xalinta khilaafaadka oo xaliyaasa dhibaatooyinka ama dacwadaha qoysiska dhaxalka leera dadka qaramay baa durba ka fikirayaan intii doorkii maxkamado bajaray may xaruntun ay ka bahdayseraan xaruntun si guud faahfaahinta daada hanasiida marka lakutaba maxkamadaha iyooga dabcan may kashalo duunyin baahada rasmiga ee sheentinimeed
bismillahi maxamed mahadsanta xarunta saadan sheegdi waa wardanka hore ku jira xukuumadda ku jirta dawlada leey maxkamada jiraan institution iyo dhisanyi qaagii way buu ahaa dhamaastiranyi xarunta baa hadasheenti wali kumid aha umad milkoyka khilaafkii ma dhamaado umad ilaahay abuurdi khilaafa ku dhacdhiye marki saaseta maxkamado way buu ahaa dadka way baan awoodna wal oo la eraayo gal dacwaadkii la eraayo meel eraayo dacwado la cashuuro ma awooda dad oo waliba isku jira sabuule dad oo waliba jira meel eraayo goysiskii oo meel eraayo burburaano maalin kasta dhibaato badan ku dhex dhiyahayta marka saas dartee xarunta iyo iyo maxkamado way buu ahaa xarun oo maxkamad iyo wada xiriir ku dhexeeyo xaruntaas wali si toosan hooseedahayta wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka afrika bee soomaaliya runtii bulshada anti xaruntun la aas-aasiyo war badan oo faa-iide iyo kaheliya jara xarunta xarun maxkamado ku madaxa banaawo mayla eraayeyso wal al walaalay khilaafay xaliyahaytu maxkamadda wal al walaalay markaas linku baahdo oo xaruntaas culeysa oda dhaqmeedada malaaqiyada oo xaruntaas mayla eraayis ka howlgalahayaan iyo culeyska nagadoon wali toosan wadaagayaan maxkamadaha ku jiraan maamul goboleedka afur galbeed degmadiis baydhabo marka wal alla walaagay oo xaruntaasba mayla eraayeyso xagalo arma ee mayl eraasho degmadan baha korora oo khilaafba e haddii lagu reebo jaraaxada oo mayl eraasho dilka iyo haddii lagu reebo kufsiga ba-anta kale wardii goosata haddii dhulata haddii xanti layska xaysataaba oda dhaqmeedadaas ku howlgalahayaan waana mayl eraasho faa-iide badan oo mutadayugunka nololka afur galbeed degmadiis baydhabo ee ka najaxeemo marka dadkana sidii horuma ee safayla aan fahameen war alla walaayo arma eyo haka kororoon mayl eraasho haruntoosaan la wadaagahayaan waray armoojo aniyo oo walbalan wadiyaane waryo hata shuruuda ilkiila un la haynaya armoojo laga xaliyahay waana mayl eraash natiijo fayliya iyo dareemahayna lamada sana oo harunta marka fuudaka ee taata laku howlgala oday dhaqmeedada malaaqyada degmadan baydhow roogaan ee ana gadoomiinka ahaa marka inta laku howlgalaayo waan dadka faa-iido karaan kumid ata
waa tahay ida maasanta guddoomiye dabcan kiisiska qobdaasan lama qofka kale has dacwaystay kiisaska qof qofa ka guulaysaday kiiskii maxkamad oo kale ciidan gaar ee mahaytan dad gaar ee usiin shaqeeyo ma jiraan qof oy oo maybal kiyaabayan lamadii qof dacwooska haysideen haddii oo kashara baafadeen yooba makoyfan xarun calin khilaafaad ama garsoor makoyfan lankaasen kagan ciyaasan anti walaas ku wareegida ama ku sabar xukunkii isin ridaanga qanaacada bulshada kuwaranba iyo kiisaska isan ka guulaysteen ka muhiimsanaa mee kuma tahay bismillahi raman raxiim maxamed iidan faylet waana arag muhiim eh in laisweydiiyo bulshadana waybu ahaa dhegaaji landheji iidan muhiiman ew horta sidiiaba haddii khilaafada laxadiyo lahaliyo la era war iidan culeys badanu hasey ahaatee dadka sidiisba bani aadamka khilaaf maku zuuraw rasuulkana caleyhi isalaatu wasalaam waliba erayha umuta khilaafka maku zuurayaan ilaa khilaafka waliba war yaryaraaye markaas waa la dagaalamay marka haddii khilaafadaas dhiyaanoo lamada lan khilaafku isfahmi waayeen oo arrintii gooska idu gudi laha ka dhexgalo arrintii mayd eraaysa sii kutubto inay xaruntaha diirta daruurta khasabta dadka waliba jareeha unna miihini dad ciidan miidan kuusnoo askar hor fadhiida miihini bulshada ka nool degmadan baydhabo walaa una nibaraday mise ka dhanacdee wali ku mid yihiin haddii una arrintii khilaafka una haliyaano may suubiyaanaha lamada lang mudda ay mudda caleyhi ee lanka haddii isaadoodo arrintaas lankaas walaalka ee dhibaatadaas ingiriisi erlanka angweyran angweyran hoobiis arunta ku hoy lamada langa wada hadalsiyaan mada hadalsiyaan hor wali suubiyaan ahaa lanka lamada lang hoobiyo mudda ay mudda caleyhi biniska kooyan una dad dacwo toosan gaadahayo maxkamada miyini laakiin khilaafkaas meeli yaroo ku jara inay xaleyna aruntaas iyo lincasaasi wali suubiyaan ahaa lanka lamada lang ehelada mudda ay mudda caleyhi ee doodaha wali iraan ahaa adina dadki hilka ee lankumeeran nasheen adina dadki hilka ee lankumeeran nasheen iladii ee meedaha fadhiisiyaana marka wali suubiyaana sida ilaahay aayadiisba ka dareerta wali hay tahay fabcathuu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha marka haddii oo arrintaas lamada lang ehelada eeba wada hadalka badhugunsadaan eheladii arrinta ogaadayaan marka hadhowtii lanka gardaran waliba iraanaha sida rasuulka qoorjihayta maati ansur akhaaka dhaaliman ow madluuma haddii lanka oo dhaalimka ee walaalishay mayla eraayso dad dulm yahay mise la dulm yahay wali garabkaana fadhiya lanka eheladiis ee fadhi haya walaalka argahayta haa bes usi walaalji banaag la seede walaalo haddii aad gardaranta in aadna reebo haddii garlataana kin gargaaru hayti dhardanta walaalan ku hir marka una wala qaabka xaliyano qaabkaas ee langna maybu waa dhibaato iyo mayla eraayso xir iyo dhibaato maka suubiyaan laakiin is ogana casinyiga sorow walaalji garabka hayso markaas inay mayla eraayso albaabka muudiyadana yahayn waana insha allahu ka guulaysadayn aramaguna hadlayaano ku mid ah ta- qaabka olan hadlayaan waa tahay eh, maba jirte eh, maxkamado oo kale markii la roogmay baa la qaaday eh, galfur amal oo dacwad oo dacwad beesan ka qaado jirto oo galkabal ka furaw ma isiinaysaasoo kale dadka markii has dacwaysadaan beeso iyo ku qaadasaan oo horumaris ahaan guud ahaan adeegyada leenqobadaaba kuma taadeen galfur waleera yaa isiin qaadasaan sida maxkamadoo kale amase firiya bulshadan ka shaqeeyasaan oo ma- miil oo dadka lakashala tartiilo oo hooliyooninka dhamaayo
okay war muhiima lasweydiin baahamu bulshada wali runtii caddaayaan haruntaas maalintii iyo la furay ilaa abtanaa wata lagu shaqeeyahay oday dhaqmeedaas joogaan horta walaisin shee oday dhaqmeed mashargaadaayan mee oday dhaqmeeda oo mayle ra-iisu galfur qaadaayan mee baahada harunta sheentiba wali ku mid ah ini dadkan galfur liin ku qaadno dadka dad sabuul ew dad oo danyar ew dad oo maxay sheegbaada iid mayle ra-iisu liidan haddii lanka dal dacweed gal dacweed isku dhiibi karo dacwadiis ashuurad karo qaabkiisaas ay wali insahlan is maxkamad see marka saas dartiya baaxadaas silin daboola lankii oo gal dacweed ambasada korne waana la dulmiyahay oo ama isu dulmiyahay in maydas linka gargaar iyo xarunto blin furi wal gal dacweede oo la qaado majara volunteer lan shaqeeyahay bal wali kale nii sii dheer ahaa harunta harun wiin lanka hoobisu kooya waliha ka dhawaayna gacmo furun wali suubiyaane ahaa walaay markaas ninka talagalay dadka oo miilasmadaas mudda ay mudda caleyhi iyo dhegeystayaalkii arrintaas ini oo eheladii ee unan weerni weli wali in suubiyaane ahaa baawura lena harunta lanka haddiisu meeli rooga u naftiisba culeyska hay sida baawur andaraana ha qaadana sanaxarisle handhawaayana wali kale lenaaha maileeraayusa harunto biilata wali farash inta lanka talagalay shaahijey lanka usu oo mail eraayusa hergajey fayliyaa salaadiistu gudaayo mail eraayusa dhawaato karan ku jirnee antaas weliba ka caawayaana yaa mail eraayus harsii galaana dadka oo dadweynaha ka nolol maamul goboleedkan koonfur galbeed arantiyeedahay ti ciida mail eraayus wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda madaxweynaha anka sareey gacantula ku jeysadii ciida muhiim agnagti umutun dhaxalgal agnagti odayaalka dhaqanka oo degmadan baydhaho ku jiidan malaaqiidan en waqtijo qaaliga gelyahaana weliba sagaara wageeka maydheerays naftay ka gadoomiyahan odayaalkaas an kama hadnage dadweynaha oo arrintaas haddana yahan oo armoosha meedila ka dhamaayahayo waana dhinacsan naftiyo ma hadnagaan wasaaradda garsoorka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiirshan korey iyo madaxweynihii dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen oo arrintaas maydheerays ciid xil intisku saari naftiya arang ciid muhiima ee oo waan an kama hadnagaanu marka dadweynahana waliba an sheegana in haruntiyada ee volunteer laga shaqeeyahay waan armoojo nasakhaasi lanka xaliyaw malaaqeediyo ama oday dhaqmeedadiyo na mayl eraayis waqtijo qaali ee geliyahayaan laalush iyo mayl eraayis walba an wediyaan bal galfur an jarna dacwada lan ashuurana sidii oo mutadawanic mutlanka idigahay bilahi tawfiiq Eh, barnaamijka bandhigga idaacadda warsan ee baydhabo ayaa dhegeystayaal la dareertaa mawjada siyeed siyeed dhibic lama dhageystayaalka ka beelay barnaamijka bandhigga warsan ee duurnimadan qodobka oo namiiskana saaragmay bowseeya barnaamijka xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka ee baydhabo waa xarunta xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka ee baydhabo oo dabcan eh, guddoomiyaha nilrooga barnaamijka bandhigga warsanna martaninka ee weli barnaamijka la dareertan qeybo dhexyaa diir barnaamijka bandhigga warsan iyo dhegeystayaal la dareertan idaacadda warsan ee baydhaba barnaamijka maybageeka qodobka miiska saaran oon ku hadalahaynu seeya xarunta xalinta khilaafaadka bulshada ee baydhabo oo yooga hogaanka hayaan aana ku tirsan odayaasha dhaqanka baydhabo si guud xaruntu maybaan hooseedase wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed maybaana laga qaaday sida dacwadaha dhaxalka eh, qoysaska iyo sidaasoo kale arrimo badan marka laku reeba dilka iyo kufsiga oo yooga maxkamadaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed xil saaran gudoomiyaha eh, dabcan xarunta xalinta khilaafaadka baydhabo yaa barnaamijka marta ninka waa niilrooga Eh, gudoomiye waa tahay eh, dabcan faahfaahin iyo si guud iyon ku hadalay xaruntun wala qobdaas iyo eh, muhiimadda bulshadana tanteeba Eh, may ba sheegtay inti muddo lama sano ka dhowaad aasaasanta xarunta lamada sana isin roogteen xaruntun kiisaska isin qabateen tiradiyo si guudan haytee
bismillah maxamed uma hasantaa horta runtii harunta walileta galaleta madi wala dacwooyinka la gobada lanka mayleerays wala alla wala erme la xalay walnad garee feeralka hareye marka lamadan sana harunta ka dhawaad maalamo ee isbarayaal yar an dhamanta runtaas anu ku horgalahayna runtii kiisaska laha gobadii waliba waa lama boqol iyo dhowr kiisiya laha gobadii kiisaskaas oo harunta laha gobadii mayleerays wala in badan ayay kiisas oo dhaxal eh kiisas oo mayleerays guus eh marka kiisas badna laga guriyay sidii jiraan war alla walaay culeysay hanagadoon insha allahu tacaala walaysi toos aan la wadaagahayn maxkamadaha ku jara dowlad goboleedka afar galbeed soomaaliya fidhismada degmada baydhabo iyo mayleerays arinta si toos aan la wadaagan war alla walaagay arame aho maxkamadeena
waa tahay gudoomiye maxkamadahaysin wada shaqayntiisin ku dhexaytimeet xiriir oo kiisasiisan qobateen oo isin walku qobda waatee maxkamada gudbideen jiraana eh, maya kiisas fudud oo maxkamadaha qobadeen oo xarunta xalinta khilaafaadka dabcan ka wareejiyaan reena jiraana xiriirkiis in dhexaysiin maxkamadaha isku warqabkiin maxkamadaha safeyle in isku wargabna xarunta markii la furiyay gudoomiyaha maxkamadda sare doctor maxa- axmed muuse wasiirkii xore sheekh xasan ibrahim libuur iyo oday dhaqameedada toos aan wada hariireen ilaa saacaddaas ilaa abtanaa wasiir maxamed john ata wasaaradda mayleeraayso dib hanka beele wasiirku nagadi ilaa saacaddan waliba waa oday dhaqameedada iyo wasaara maxkamada toos aan wada shaqeeyaan hariir oo dhaqbeed hayliya leeyihin wal alla walaagay oo kiisas ee maxkamado ku jar naftiyo maxkamadaha wayba waa oday dhaqameeda toos aan la wadaagayna siyaayan walaagay bo aramo guus iyo aramo hooseba eh een walaagay oo maxkamadaha oo oday dhaqameeda iyoona ku culus saadayoona waliba waa si toosa wala in la xiriirayna maxkamada sidai maxkamada degmada iyo aan badan yihin een walaagay oo mayl eraayso arame oo harunto la kahadlayoona si toosa waliba waa een galkaas mise mayl eraayso dokumentigaas aan la wadaagane maxkamada dad wada shaqeyn ku dhahaytiyeen
dhowaan ma bahasiin dirin eh, madax saro ku darartay hay-adda u n d b ee soomaaliya Eh, dabcan xaruntaha booqdeen ujeedka ugu muhiimsan seenka koyan ay wala iskula hadalleen mahaya
Een, runtii su-aal muhiimow sida adiba ogda wafdigaas caalamiga ee u n d b markii hodeerin maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya een, hamareen een, cagalka madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha markaan la kulmeen kadib walibaa la hangalbiyey harunta halu- halinta khilaafaadka een, maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya een, fadhiisin baydhabo iyo iyo oo weheliyaa wafdigaas mayleer horkahaw een, wasiirka garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isoo la- kasii weheliya wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo harunta si toosa handeereen iyo eh, wafdi kale ayaa isla jireen marka een, runtii een, walaa waxyaalaha un kuga hadalnay walihaa kenya qaabka haruntaas waa lanka xalayaw iyo qaabkii oo mayleeraayse umataas aan dhanacsantay iyo qaabka harunto in shaqeeyaas iyo waxyaabaha harunto laka guuraysa iyo waxyaabaha harunto natiijo adeerti iyo wafdigaas isku waraysan iyo waxyaabaha oo u n d b haruntaas iyo kula damacasantay inay umatan mayleeraayse lan adeega yeena mayleeraayse inay garab kusida diyaaran eta marka taas arrimo lakuga hadalaya kumid ahaa intii haddii faahfaahin badan ku dhiib ugu dambeyn eh, mayba siyaane han dhegeystayaasha iyo khadka sii doona eh, aragtida iyo su-aalo iyogu qaban xaruntuun ku qaban Eh, may inka baaqi lahayti bulshada waan ka boori lahayti xaruntuna dabcan anqobdaas leeta bulshada Eh, runtii haruntan horta madii oo walyar dib ananka nagada harunta wali ku yaale wali ku yaaleha magaala madaxda eh, gobolka baay ahana magaalada eh, madaxda mayleeraayis meel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hatee xukuumadda iyo barlamaanka ba fadhiismadiyo ayin gaar ahaan wali ku yaaleha erkeys wasaaradda mid- xafiiskii hore oo wasaaradda garsoorka hatana ee wa- xafiiska een, wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhabarka kaxaynta harunta xaafadan salaamey iyo kiyaala meedi maynagshan gordaaya agaarsha iyo kiyaala harunta Een, dadweynaha horta meedi waliba kala hagaajiyaan mayleeraayso iyo walaagii oo armoojo ah la wadaago koraan walaagii maxkamadan baahanoo waybwaa dilbe e iyo walayba maydheeraa kufsi ena si toose walay ngeyi doontana maxkamada walaagii oo armo hoos ee maydheeraa xaliin ee aan baahanyiina haruntaasa toosaan ka hegaaga doontaan taas waybwaa fariinta dadweynaha andraw haruntaas harun wisan laasiin ka dhawaayo haruntaas harun wisan maydheeraa amuuriyin oo khaaska iyo tan caamka ba inaga fulayso tan wasaaradda garsoorka aan fududahayta u n b maydheeraa fududahay haytuu marka dhegeystayaasha walilah haruntaas war u hata sheer oo loo siin jiray majeer ha ka dhawaada ciidan mahadsanta guddoomiye khadadkii gudugalaana gebagabadii barnaamijka hadeerna aragtida dhegeystayaasha hal ilaa maya sii doona dhegeystayaasha ma baasiyaanay intii aragtidii ay su-aalo iyoga onqabaan guddoomiyaha xalinta khilaafaadka bulshada degmada baydhabo ee odayaasha dhaqanka oo isu martaka ee barnaamijka oo bandhiga warsan xaruntu wala qobdaas iyo dabcan muhiimadeedana ta bulshada guddoomiyaha ee faahfaahi nambarka isga hana weeri kortaan aragtida inay su-aalo qabtaan hana kulwada saamay bawseeya lama shan shan eber eber eber side waa markale haddiyaan kanaga mayboa fraaga lama shan shan eber eber eber side markale haddiyaan nambarka guud ena hana weeri oan siin kanaga mayboa lama shan shan eber eber eber side idaacadda warsan ee baydhabo barnaamijka bandhiga iyaanoo kala dareertaan uusoo martakay guddoomiyaha xalinta xarunta khilaafaadka bulshada ee baydhabo dhegeystahan ka horey iyo fursadan sidee aragtidiis iyo dabcan guud ahaan siduusan aragaw barnaamijka iyo su-aaluusan qoba guddoomiyaha alo asalaamu calaykum dhegeyste hadhawaa dhegeyste aragtida iyo su-aa wacalaykum asalaam dhegeyste hadhawaw barnaamijka barnaamijka haddeeda la dareerta su-aala iyo su-aaladan qobta guddoomiyaha iyo aragtida haye dabcan bogaadinyaa anjeedaas guddoomiyaha xarunta ciida mahadsantaa xaafadada rowdi maaga a ciida handhaw ayt maaga xaafadada rowdin ciidaa mahadsanyey dabcan dhegeystahaas may baan leeya guddoomiye bogaadin iyo may baan jeediyey hadhawaayo xaruntun waa too muhiimahati oo leen baahanaya ley dhegeystaha lamaad iyo fursad siiya halo asalaamu calaykum dhegeyste maaga imeelada rogda halo asalaamu calaykum dhegeyste وعليكم السلام ورحمة meelada rogda iyo maaga
عبد الغفار معاذ حتى معاذ إبراهيم كده xasan cali ibraahim hadhawow idaacadda warsan ee baydhabo barnaamijka haddeeda la dareerta gudugal aragtida iyo su-aaloodan qobta guddoomiyaha
آه والله برنامج كده تاني فاين هاد الدنيا ماي فعلي وصلي مرتين سري آه أرونكا تتوز مشاعر مكان ضايع آه كان فين معنا آه ما أدري آه طول ده ضايع تين سري مرفوض تتوز لك شكل يوم مرتين أي أي مشاعر كان أنا ما أدري إيش بشكل يعني كان سوي دي فاهم
xasan melking daraay
علي طيب xasan cali ibraahim xasan iyada mahadsanta guddoomiye dhegahayta xasan cali ibraahim waxaana weli xaafadda horseed su-aalisa la dareertay may berey haddii oo dadkeena mushaar aan qaadaan galdacwadad leen qobdaan xaruntun dadkiisa shaqeeyaan ley baladhoo bismillah saaxiibkay ama walaalkay xasan horta waxaan baliye waana sida oo qiimaha iyo dadnimadiisan xiriirin anka mahadnage xasan oo madi ana arrintaas kuwa shaafiya dadka xarunta ku shaqeeyaan wali dheere maqaasha boqodir dhaqanbeeda mis malaaqaya dheere si adiba og dadyu koonfur galbeeda kumidata malaaqyada dadka hadooradeeno kumidata waliba waa malaaqyada asarhaanba wali ku shaqeeyaan asa volunteer ka shaqeeyaan haddana umutiyo horan ka edeegayen wali go-aansadeena in oo umutaas se walaaltame iyo ehelnimo aan ka edeegan odayaalka dhaqanka sacdiiba ogda lan qabaalis mashaar siyaas ma jara dawlad mashaar siyaas ma jara ilaa saacadan walay ka shaqeeya hay-anaha se volunteer ka shaqeeyahayaan haddana walay oqansurina inii umuti sao walaatama la anka edeegan yo ujeediyo i langna mashaar masiyaay langna laalush mauqaadaayan langna ujeediyo mea inii laka dhawaatay intaasa ujeedweeye iyadaa mahadsanta guddoomiye dabcan xasan waana weeli horseed la dararya male jawaabta guddoomiyaha dhegeystaha higeeseena halo asalaamu calaykum dhegeyste
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته maagay dabcan miilada noowaraad
أنا مين كويرة حافظ مرسل ما أنا مين إيرين براد عجا
bal maaknag
مين كويرة حافظ مرسل ما أنا مين إيرين دكتور هذا عجا doctor aadan caddi hadhawaaw
آه وأنا قدوميها إذا ما شيء السؤال بيجي قدوميها كل عندها حرم مرتفع سوريا أنا مصالحة إن دي حرمها أو كل حالين داخل عقد وسعته سوري وفكر إيه سليم أو وأنا كان سوري جرام قضية تقامات كان ولا استعمال وكبر لو يكون بدين لكن مصالحة إن دي ثم حقوق بيدوم أفرض حقوق منهم سوى إشاء قصدات بردالة iyo guulo jamac oo kale ee horwadaag xaafadaha danleeyay afartan xaafadoo sidiin lagu soo suubiyo xarumo la suubiyo geeska ugu iyona meelaha hada maqaylahan taasrika xooji oo riboodyadana sisaxe madun gudoomiyaha hoosteedaan oo maxkamada la kaaladaan fikirkaasa quraana taasoo laakurari magaca kawada jara amasaan waayo wala bilaawadeen walaba bilaawdaan makuleen magabada intila balaari yaa aan fikirkay ka bartooda
iidan mahadsanta xasan cadde oo hana weli xaafadda horseed magaalada baydhabo weli barnaamijkii mayka guda jirnay bandhiga oo soo martikayay guddoomiyaha xalinta khilaafaadka odayaasha dhaqanka ee degmada baydhabo guddoomiye degaad xasan cadde oo hana weli horseed nebelea xaruntuu meen bileerey waateen xaafadoo dhan lindeersii waaye
saacadda mahadsanta markii waryar jawaabtiiyo kasii xarunta runtii xarun oo maydheeraayiso horta dadyahu koonfur galbeed andanhayt iyo meelaha tiya ku yaala saxaafad haangleyna siibanka weeratima walilanka idigahay tumanka xaafado degmada baydhaba iyo daras wadaaji walanka idigahay xaruntan runtan haddii anakin sheego waryar faahfaahinkoosii maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhan wali kusuursan taha lama gobol gobolka boqool oo maydheeraayis magaalo madaxdiis xudur iyo gobolka bay oo magaalo madaxdiis degmada baydhabo eh marka insha allahu tacaala walay rajigaan wiyinyaha isada oo maydheeraayis barses ninka jiro wasaaradda iyo maybu waa heer madaxweyne iyo maydheeraayis hay-addii barnaamijkaas maydheeraayis xaruntiyeedaha ayti walaal maydheeraayis karadiya iyo barnaamij iyo fududaayaha inta anka jira in oo waktiyaa dhow shibeelada hoosna diiri doonta magaalada baydhawona maydheeraayis dhinaca ay dhibiyaalka maydheeraayis xarun kala sii seeda doonta xaruntun caawiyaasa marka ma hadsanta sadada su-aal waa tahay wa waa tahay iidaa mahadsanta guddoomiye dhegeystayaalku ahna buuyaha anqad ka daraadiye mesiya dhegeystahiga alo asalaamu calaykum dhegeyste
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا بلاري عبدالمحمد وكرة حيدر وكما العبير جنين سلمة حجر يا عبد المرسل كارحان وعن سائل كوبانك bal maaga injineer
جنين سلمة لكن أبعث سنة وغير اللي رده cabaas xasan wardheere hadhoow xaafadda mursal gudugal barnaamijka
نرمتي برنامج كرس مركوز عند محمدي إلى سبحانه وتعالى نبقى فرد مسلمين تاك عصرين بالجنة وعروه كان صعبه إلى الجنة لهم فطالما نبقى محمدي بالدنيا فشرفت الأيتين كما تقاتل لما نبقى المحمدي لكن سؤالا ورثة من ذات الدنيا أروه بقى أستنى لأروه حالنت خلافاتك وأنا ما يتعبد بالله وتعالى idan anta hadalka yeesho khilaafaad badanaa ka jara baydhabo ama duruurka oo lasu qaadaya ku mid ah wanase maxaa la yaasan maqabiila maya ansanaaxalyaa sanaaxalimo khilaafaad warbuuka ama okay su-aala qadadata anta higsi nama jeelimatiisan beerta ama su-aala wartagedinaa ina maasin
ciida mahadsantaadeyna cabaas oo hana weeri xaafadda mursal sida quruxda badan aad barnaamijkun ka qayb qaadatay guddoomiye cabaas mebelea dabcan hadafkiin intay xaruntu xarunka cusuba dhegaagan xarunta xalinta khilaafaadka higsigin hadafkiin ma ee dabcan hadhoo bismillah abaas mahadsanyi madii faahfaahin fayluqusii waana hangaabiya horta runtii walwelba mayeelaas higsigii lagu leemaysa hadafsha walib waa inay umatan dadyow koonfur galbeed kana jahaano armoojo amuurajo kufududahay sidaan laga talagalay cid oo hata maydheeraayis haruntaas khaas maydheeraayis qarashinka biyaha hayta ma jirto laakiin higsigaana waliba ilaahay dadkuuna ku leenaa in umuton ama horajo ka fududahaysata wal alla walaayo aqabe ahaayoon armoojo ka fududahaysadaan intii mayla eraayso geedo hoostiyo mayla erimayna xeraha ilay gurufade waqtigalka dhumiyifadi waliba dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo heedihiis u kaaladeen gordeenaha in umaton armoojo lanka fududaayo waqtijoona mayla eraayso anka sahlanaada sidiyo mayla eraayso galba faylayin anka ideegdaan mayla eraayso waqtiga dambeyna mayla eraayso mir dhal faylaho mayla eraayso jiirkan dambe noosii dambeeyona mayla eraayso tusaalanka nagadka iyo horta runta aasaaska iyo hadafkula kuley intaasu xasan intaasaa kiila wadaaga insha allahu tacaala
guud ahaan barnaamijkii bandhiga idaacadda warsan ee beedhabo kula dareerteen mawjada siyasiisiyeed dabiclama oo isoogeeka martineenkaha ee guddoomiyaha xalinta khilaafaadka bulshada ee degmada beedhabo yaa dabcan intaa ka gabagabeeyana barnaamijku hantii shahawada ka jaramidaseena dareegayahay anaa maxamed cabdicasiis haye guddoomiye ugu dambeyn sadinka dambeysmay fareenga daraas adoha koobas
koonfur galbeed meel kasta ka noolaan salaame gaar ahaan reer baydhabo siin salaame intii taqad ka jirto sakaasa siin salaame fariintaana daraa wareebu horta ma ilaahay ku rajayaana mise in oo maylera isku baryaana in udurku ilaahay umutan soomaalida maylera isata saamayo muslimiinta meel kasta caalamka iyo daafa adduunyada ka noolaan in ilaahay dhibaatada saarano hata geedka dhabkan wadanka ku jara in ilaahay hugaada taas alabarino ete in ilaahay wadanka mayleraayso nabadgeliya iyo mayleraayso bashbash iyo barwaaqa sanadkaa ka foodin iyo waata ka dhex jirnoona ilaahay mayleraayso mutan koonfur galbeedka najaxda deegaan daruuro oo ilaahay mayleraayso iwukankuwela umutan ilaahay siiya umutan ilaahay mayleraayso amni iyo barwaaqa ilaahay mayleraay noololka siiya waxyaabaha dhibaatada mayleraayso amni darada umutan geeka ha ka wajahno umutan mayleraayso arxamlaabeerka dhibaatada kuwadaagna ilaahay may kurajaana in ilaahay ku qaadayoona mayleraayso haniin tawba ee ilaahay umutan kala dhagmaayoon ilaahay siiya dadweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waraysiin lahaa adduunyada mayleraayso in oo tahaadi taxaabuu yeeray nabigan caleyhi isalaatu wassalaam in walla siiyo waan lis jeedada fariinta oo kheerka in lis gudbiy waxyaabaha dhardana mayleraayso luqreeba umuto mayleraayso dhigaaji lakashabaw haddii alla obsiinkoyta umuto wali faramfaday geeka stuudio aan marta ka ahaa warsan umutan fariintaan geesi wali kumid taha in oo ilaahay ku obsanaan haddii ilaahay ku obsanaan wali runtii natiijaya haniin bahaaseha amni yeelaanan isdagalaale wala hele ubad barkale wala hele is-aaminaada kooye isjecleen kooye dowlad oo mayl eraayos cadaalad ee mayl eraayos miidil ku hele dowladda hata jartoona dowlad umutay ee naxrisaasa ini nagata ilaahay ku rajayaana dowlad umutay ee gacanta midgeedka ubadaas ini nagata ilaahay ku rajayaana madaxweynaha iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis anka horeey iyo maalgolaha wasiirada iyo baarlamaanka cusub hata mayl eraayos dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ha ka beerayna walilenaa baarlamaankii umutan aayihii oo nabadgelyada ee ku tari nagoy kii umutan nabadgelya horseedi nagoy kii umutan kheyran horseedi nagoy wala ada lahakiin dooray umutan lahakiin gudhaha dooray runtii waliba waa door lahobl erwalid mayl eraysan qiim badan kii door nagadi nagoy kii dalkan i dadkan i diintan iyo mayl erayso wadankan dullo nagadi ilaahay makooweela haddii oda dhaqmeedadii maamul goboleedka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku jeedi uneena wali ilaahay kiin kurajiyaan barlamaan ini kii dalkan i dadkan i diintan mayl erayo kheyran horseed ilaahay kooweela dadweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka noolan walisan lahaa halla shaqeeyo xukuumad dalka ku jirta baarlamaanka cusub dalkana kheyr halan horseedoy ilaahay wali erayha haddii oo mayla eraaysa shayka baabilka iyo shayka oo xagga ebaniska dheene lishalaha qaada wali meeli ilaahay ka hooseeya abna amniya la hele nabadgelya la hele iman mayla eraaysa zaa'ida wa la hele wadan mayla eraaysa barwaaga iyo bashbashka nooleeda nagade oday dhaqameedadiin haddii uneeno wali siin faraana inay umutan kheyrlin horseeda lanka walaalkakeeda ee wala adalka la hadalaaso mays war hordarkaas kheyr nagdaan taas wali ilaahay ninka bedela doona shifaaca iyo naxariis oo duniyan diiniyan ee cudurkan ilaahay noo ka qaade lankasto culmaaudiin ee miskale muxsin eena wali leenaha ilaahay har baryoy ilaahay har tuugoy cudurkan ilaahay umatan ku dulqaada dhibaatada wadanka ladhaha ka korortay dal idibid meel kasta rogan muslimiinta ini ilaahay ku qaada ilaahay halantuugay ilaahay halbaryoy barwaaqi bashbashalka noolada doona idaacadana siin salaamee dhegeystayaashana salaamee ummadda soomaaliyeed muslimiinta meel kasta ka nool gaar ahaan reer koonfur galbeed siin salaamee marka intaasa gebgabo kay salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu eedyada mahadsanyin guud ahaan barnaamijkii bandhig idaacadda watson ee baydhabo ayaa intaa ka gebagabeeyeen oo nugee ku hadalaane xarunta xalinta khilaafaadka bulshada ee baydhabo waxyaabaha iyado qobadaas iyo guud ahaan ujeedooyinka iyo fahamka lin aasaasi barnaamijka miba martaninkahay waanu kuma hadnagaan inta dareerni kula qayb qaaday gudoomiyaha xaruntu malaaq mawliid sheekh nuur mariya oo barnaamijkan farsameyaashiisa si kala mahadsanta intaanu ku kulma doono barnaamijkan lamada ee bandhiga basinkuu tabaana sidaas iyo nabadgelyo lankii warkaana iyo barnaamijkaana dhaafayna miba reed inka firsado kore bartuun internet kalena w w radio watson dot no